Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa magacaabis iyo isku shaandhayn ku sameeyey qaar ka mid a golaha wasiirada Hirshabelle. Golaha wasiirada cusub ayaa iskugu jira kuwo cusub iyo kuwo kale oo la isku bedelay. Agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada Hirshabelle Maxamed Shuriye Nuur ayaa warbaahinta u akhriyey golaha wasiirada cusub ee lasoo magacaabay islamarkaana la dhaariyey.
waa maalin salaasada taariikhduna ay tahay shanta bisha maaraj sanadka laba kun afariyo labaatan waxaa halkan ku qabsoomay shirka golaha wasiirada dowladda hirshabelle maanta waxaa shir guddoominaya madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali ugu horeyn waxaa la dhaariyey xubnaha cusub ee ka mid noqonaya golaha wasiirada dowladda hirshabelle waxayna xubnahaasi kala ahaayeen سعيد حجر عمرو وزيرك وزارة وحبرشدة هي تعليم تسرع الدولة هيرشبيلة عبد الفتاح حسن فرح وزيرك وزارة شقادة يارمها برشدة الدولة هيرشبيلة سكرية خالد عبدي وزيرك وزارة جناعسجة هي ورشدها الدولة هيرشبيلة wasaaradaha amniga arrimaha gudaha iyo xanaanada iyo xolaha ayaa laga dhageystay warbixino ku aadan xaaladaha amni ee ugu dambeeya dowladda hirshabelle shirweynihii dhowaan ka dhacay magaalada jowhar iyo sidoo kale qaabka ay shaqada u wado wasaaradda xanaanada iyo xolaha ee dowladda hirshabelle golaha wasiirada dowladda hirshabelle waxay ansixiyeen hindisa sharciyeedka qaabdhismeedka shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay kaasoo ay soo gudbisay wasaaradda amniga ee dowladda hirshabelle ugu dambeyn madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa faray xubnaha golaha wasiirada inaysan wax fasaxa geli karin bisha barakeysan ee ramadaan ee fooda inagu soo haysa waxaana uu taa beddelkeeda amray in ay kordhiyaan u qidmeynta dadka shacabka ee dowladda hirshabelle xubnahan la magacaabay ayaa waxaa horyaala shaqooyin adag gaar ahaana horumarinta wasaaradaha loo dhiibay